mas-uuliyiin isugu jira xildhibaanno senatarro iyo wasiirro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo shalay safar shaqo ku tegay degmada baardheere ee gobolka gado ayaa halkaasi ka daahfuray dadaallo dib loogu dhisayo buundada magaaladaasi oo muddo badan burbur xooggan uu ka muuqday islamarkaana ay dhibaato weyn ku qabeen dadka magaalada maxamuud cabdulqaadir hilaal oo ah kusimaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowladda federaalk oo wafdigaasi ka mid ahaa ayaa khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da ee nairobi khadar maxamuud xareed
walaal waxay u leedahay buundadan muhiimad weyn bay u leedahay xoolaha iyo beeraleyda xoololeyda dadka kala duwan ee ganacsado ka ganacsado badeecadaha kala duwan iyo dadka ku tiirsan xoolaha iibka xoolaha ku tiirsan ama xoolaha laftirkoodaba dhaqdo oo markii xilliyada isbedelaan xoolaha gediyada ay u kala gudbayaan oo kaleeto ayaa ku ayaa isku isku isku socodka dadka saameyn bay ku yeelatay oo muhiimad weyn u lahayd sidoo kaleeto shixnadaha iyo badeecadaha xagga dhaqaalihii way saamaysay oo in qofka ama ganacsatadu ay alaabta inta soo rartaan ay inta intaas dhul ballaaran baa ka shisheeyo oo shishay ka jiro oo dhankaan dhankaan kasoo jiro marka magaaladan waa magaalo ganacsi weeye oo magaalo aad iyo aad ganacsigeedu u socdo oo dhaqaalaheeda iyo waxeeda ku tiirsan yihiin waxa weeye xoolaha la gato sidoo kale beeraha beero badan baa meesha ka baxo oo ka baxo anwaac kala duwan ama noocyo kala duwan oo miraha hadday yihiin iyo hadday yihiin waxyaalaha kala duwan ee la dhoofiyo marka intaasoo tan baa laga yaabaa in hadday ficnaan lahayd buundada ay halkii mar ka gudubto ganacsatadii markaad la sheekaysato beeraleydii iyo xoolaleydii markaad la sheekaysato saameyn weyn bay ku keentay marka injineeradu maxay idiin sheegeen siday u dhisayaan muxuu kaga duwan yahay dhismaha hadda ay ku sameynayaan dhismihii hore ee buundada oo kale wax waxay noo sheegeen in buundadu ay alwaax ahayd oo alwaaxi ay ka bedelayaan oo ay soo ay saarayaan qalab kalo oo bir ah bir bay u bedelayaan waxa ay noo taabteen in wakti ilaa soddon sano afartan sano cimrigeeda aysan dhaqaaqaynin ka ficnaanayso maxay ahayd in muddaa in laakiin in la ilaaliyo u baahan oo laga shaqeeyo oo way noo sii sheegeen khataraha ka imaan kara iyo waxaasoo dhan wanaagina way noonoo nala wadaageen laakiin in buundo rasmi ah oo dhismaheedu hagaa dibadayactirkeedu uu hagaagayo oo marka idinku markaad tagteen buundada maxaad kusoo aragteen burbur noocee ayaa ka muuqday buundadan horta waa buundo muhiim ah oo dadkii meesha joogay noo sheegeen in wakti aada u fog la dhisay ilaa intaasna aysan helin dayactir dee dowladdii dhexe markay meesha ka baxday ilaa iyo soddonka sane u dambeysay shaqaynaysay oo ah buundo muhiim ah oo ay iskaga gudbaan deegaanada gobolada jubbaland iyo dhammaan dadka deegaanada gobolada dariska laha ee dhanka koonfur galbeed ilaa soomaalida koonfurta dhinacyada dhan la iskaga shaqaysanayay oo dayactir aan helin ayaa aan ku aragnay burbur xoog leh oo aada u ballaaran waayahay ma ma maxaa noogu sheegi kartaa bajetka ama dhaqaalaha ay dowladdu dib ugu dhisayso buundada baardheere lacagta horta waxaa bixiyey dowladda federaalka soomaaliya bixisay bajetka dowladda ayaa bixisay oo lacagta dowladda bixisay hadda qaybtan dayactirka lagu sameynayo haddaad qiim ahaan aad rabto inaan kuu sheego sida saxda lacagta la bixiyey waxa ay tahay saddex boqol iyo toddobiyo toban kun oo doolarka maraykanka ah maadaama baar dheere ay ka mid tahay jubbaland dowladda iyo maamulka jubbaland sidee ayay arrintan uga wada shaqeynayaan dib u dhiska buundada baar dheere ma ahan arrin siyaasad sal ku leh ma ahan waa arrin la xiriirto nolosha dadka oo taabanaysa weye dowladda jubbaland iyo dowladda federaalkuna waxba hadda maxay ahayto arrinkaas kala soo kala dhexgalayna ma jirin waa wax process ahoo deg deg ahoo arrintaas looga jawaabayo oo baahisaas looga jawaabayo weye marka muddo intee la eg ayay soconaysaa dhismaha buundadan maadaama ay tahay buundo dadka magaaladu aysan ka maarmin oo ay aada ugu baahan yihiin injineerada waan la shirnay shir baan la qaadanay waxay noo sheegeen inay habeen iyo maalinba ka shaqaynayaan waktiga iyo qorshaha iyo iyo iyo iyo inta maalin oo qaadanaysana ay isla cabirayaan maamulka degmada iyo iyo iyo kan gobolkaba isla cabirayaan kaasi waxa uu ahaa maxamuud cabdulqaadir hilaal oo ah kusimaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta waxa uu u waramayey khadar maxamuud xareed